bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeennimo ee raadiyo isnaag waa arbaco ay taariikhdu ku beegan tahay lix iyo labaatanka meey sannadda laba kun kow iyo labaatan qodobbada aad caawa warka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maamulka degmada jowhar oo kormeeray olole nadaafadeed oo ka bilowday xaafadaha caasimadda hirshabeelle kulan looga hadlaya shaqayarida ka jirta deegaanada gobolka shabeellaha dhexe oo lagu qabtay magaalada tan jowhar daadadka fatahadaha webiga shabeelle oo baabi'iyey wax soo saarkii beeraha ee deegaanada gobolkani shabeellaha dhexe xubinta sarifka iyo suuqada ayaad sidoo kale warka ku maqli doontaan akhbaaraadka dibadda aad caaw warka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah magaalada melbourne ee dalka austraeliya oo dib loogu celiyey xayiraadaha covid mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal warka waxa soo saaray cusmaan cabdalla cusmaan anigoo cabdiwahaab cadow maxamuud ahna waan idinla socodsiin doonaa kusoo dhowaada warkaasi oo dhan maamulka degmada jowhar ayaa kormeeray olole nadaafadeed oo ka bilowday xaafadaha caasimadda hirshabeelle wariyaha iyaga cabdicasiis xasan cabdulle ayaa warbixintan inoo sii ambaqaadaya kormeerkan ay sameeyeen mas-uuliyiinta maamulka degmada jowhar waxaa horkacaayay gudoomiyaha maamulka degmada jowhar cusmaan mukhtaar baare waxuuna ku salaysnaa sidii loo xoojin lahaa ololaha nadaafadeed ee ka socda xaafadaha magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle gaar ahaan waxayna indheen kusoo sameeyeen xaafada kulmis oo ay ka socotay jarista geed yuhuudka oo dhibaato badan ku haya deegaanka iyo dadkaba gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada jowhar xasan barow bacor ayaa tilmaamay in qof walba uu mas-uuliyad ka saaran yahay ilaalinta nadaafada deegaanka iska warhayntii iyo magaalada nadaafadeedii iyo qurxinteedii bilicsamada soo celinteedii ayaa bilowday dhammaan maamul gobol iyo degmo waxay iclaamiyeen in magaalada jowhar bilicdeedii dib loo soo celiyo saas darteed shacbiga soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa xil baa ka saaran qof walba oo soomaali ah oo deggan magaalada jowhar inuu ka qayb qaato nadaafadda magaalada jowhar dhinaca kale saalax muude cali duqa magaalada jowhar ayaa sheegay in kormeerkan ay sameeyeen uu qayb ka yahay in la arko tartanka bilic soo celinta xaafadii ku guulaysta oo abaalmarin la sii doono
sidaad ogtihiin maalmahan waxaa socday tartan aad u qiimo badan oo ay xaafaduhu ay ku tartamayaan mar welibana waan ku celcelinnaa waxaan rajaynayaa in ay hawshan noqoto mid bilicdii magaalada soo celinaysa waxaan dardaaran ugu celinayaa mar walban u sheegayaa degmada tan jowhar waa caasimaddii reer jowharow waxaa idin laga rabaa inaad u ekaysiisaan ay u muuqato caasimadda mid caasimad ah een bilicdeeda ay tahay mid heer sare ah caasimadda waxaa laga rabaa in qofkii wax ay ka dhacaan uu soo qaadan karo islamarkaa uu cuni karo laakiin haddii uu qashin ay kaga dhaco soo qaadis ma leh nadaafadda aan ku dadaalno cudurrada waxa laga helaya waa nadaafaddarida nadaafadda waxay u baahan tahay marka in cudurrada dhan aan ka hortagno waxaan kaga hortagi karnaa inaan nadaafino guryaheenna ugu dambeyn gudoomiyaha degmada jowhar cusmaan mukhtaar baare ayaa haweenka ka qayb qaadanaya ololaha nadaafadda ugu mahadceliyey kaalintooda wuxuuna ugu baaqay bulshada reer jowhar in leerar ama nalal ay ku xidhaan afafka hore ee guryahooda kormeerkeenna maanta wuxuu ku saabsan yahay ukuurgalidda tartanka nadaafadeed ee soo bilowday labaatankii bisha ilaa waqti xaadir socdo waxaan leenahay waa guulaysti waxaan kula xisaabtami doonnaa hadduu al yidhaahdo cid kasta oo ka qayb qaadan wayso nadaafadda afarta xaafadood sida aad arkaysiin haweenka xaafadda kolmis iyo mooyko kudaysha ay leeyihiin qaabka hadda ay waxna qaadeen waa qaab lagu farxi karo aad arkaysiin geed yahuudkii iyo qashinkii meesha ku jirayo dhan ay ka soo bixinayeen danta guud waxaan ku abaalmari doonnaa maalmaha soo socdo xaafaddii ku guulaysato hadda ma dhehayni hebelaa horeeyo iyo hebelaa sareeyo iyo hebelaa hooseeyo waxaan ururinaynaa qaabka wada shaqaynta ay dadka u wajahayiin ma aha inaad dhabaha noogu xexer aan ku dhehayno nalal gurigaaga hortiisa iftiini ugu yaraan waxaa kaa gabanaayo ninka eh, darbiga kuusoo istaagi lahayaa kaa gabanaayo En, eh, waxaan leenahay walaalayaalow en, eh, nalka ku xiro teeda kale en, eh, ma aha inaan leenahay qof gurigiisa nal ugu jirin nal ku xir inaan leenahay ma aha ololaha nadaafadeed ee ka bilowday dhowaan xaafadaha magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa lagu xoojinayaa bilicda iyo quruxda magaalada jowhar iyadoona maamulka ay sheegeen in tartanka ololahaasi nadaafadeedna ay abaalmarin ku bixin doonaan xaafadii ku guulaysta kulan looga hadlaya shaqayarida ka jirta deegaanada gobolkan hirshabeellaha dhexe ayaa lagu qabtay magaalada tan jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle wariyaha iyaga xaliima cali ibraahim ayaa warbixintan inoo sii ambaqaadaysa
iyadoo dhalinyaro badan oo waxbarata ay ku sugan yihiin gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxaa jira shaqeeyari baasan oo haysata dhalinyaradaasi waxbaratay gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka shabeellaha dhexe fartuun aadan xeefow ayaa ka hadashay shaqo-la-aanta soo food saartay dhalinyarada waxbaratay waxa ayna arintaasi ku sabeysay in aysan jirin cid ka warqabta baahida dhalinyarada ku sugan magaalada jowhar Een, guud ahaan dalka soomaaliya waxaad ka warqabtaan inaysan jirin ee, dhalinyaro ee, dhallinyaradoo dhan waxbay barteen ee, waxaa jira qaar jaamiciyaal ah ee, qaar master ah haddana aanan haysanin shaqo Een, aniga waxaan u sababeynayaa ee, si guud markaan uga hadlo een, dowladda soomaaliya aan u sababeynaya haddii dowladda ay ahaan lahayd dowlad ka shaqaynayso een, awood buuxda u leh dhallinyaradu waxay u samayn lahayd een, een, shaqo shaqa abuur ay u samayn lahayd ee, waxay kaloo samayn lahayd ee, iskuullo oo oo lacag la'aan ah caafimaad lacag la'aan ah dalka wuxuu noqon lahaa dal dhammaystiran laakiin sabab waxaa u ah ee, dowladda oo awood badan aanan lahayn oo gobollada aan gaarsiin karin dhallinyarada inay fursad shaqa abuur u sameeyaan taasaan ku sababeynaya waxaa jira dhallinyaro badan oo wax bartay haddana aanan helin fursado shaqo Een, gobolka shabeellaha dhexe waa degmooyin aad u fara badan waxay leeyihiin guddoomiyaal dhallinyaro oo maxay ahayd tole een, liis gareeyey een, dadka aanan haysanin shaqada u baahan in garab lagu siiyo Ee, labada kun sagaal iyo tobankii ee, bishii laba iyo tobanaad ee, diseembar inay ahayd aan jeclahay waxaa jira shirweyne dhallinyarada ay isugu yimaadeen hoolkan aan joogno ee qayb ka ahaayeen dhallinyarada ee guddoomiyaasha degmooyinka ee gobolka shabeellaha dhexe Ee, shirkaas muhiimadiisa wuxuu ahaa sidii aan dhallinyarada ku nool degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe een, dadka u baahan ee waxbarashada aanan haysanin naftirkooda in ee, qayb ay ka noqdaan loo sameeyey liisas si ay qayb ugu noqdaan ee, iskuulaadka ka jira degmooyinka inay waxbarasho free ay ka helaan waxaa kale intoo qayb ka ahaa ee, dhallinyarada shaqo abuur inaan u sameyno oo dhanka kale gudoomiyaha ayaa soo hadal qaaday in ay dhalinyarada waxbaratay ay u sameyn doonaan shaqo abuur ay kaga baaqsadaan baagamoondada hadda haysata oona loo sameeyo liisas si markii barnaamijyo ay yimaadaan aan ugu faa'iideyno dhallinyaradaas ee way jiraan dhallinyaro badan oo ka faa'iideystay mashaariicyo oo oo shaqo abuur ahaa ay ka mid tahay ama ee- ee farsamada gacanta oo kale Een, sida aad ka warqabtaan degmada jowhar markaan usoo laabto waxaa ka shaqeeya ee, ee, naxarkaanka oo kaleento cilaansaar ee, dharkarinta oo kale waxaa jira dhallinyaro aad ugu faa'iidaystay Ee, marka ee, ma soo koobi karaayo ee, dhallinyarada intii ay ka faa'iidaysatay Ee, inkastoo baahidooda dhallinyarada ay badan tahay laakiin waxaan rajeynayaa ee, afarta sano ay soo socoto ama shanta sano ay soo socoto hirshabeelle sidan inay ka baxdo Ee, mashaariic badan laga fuliyo dhallinyaradana ay ka faa'iidaysan doonaan haddii ilaahay idmo Ee, kuwa wax bartay ee u baahan ee ee jaamacado minxooyin inay helaan oo dibadda ana ay qayb ka noqdaan Ee, kuwa aanan u helin waxbarashadan inay qayb ka noqdaan si ay waxbarasho free u helaan Ee, sida aad ka warqabtaan barnaamijaa la dahfuray oo bar ama bara ah Ee, waxaan ognahay dhallinyaro aad u fara badan aanan helin fursado waxbarasho ee, inay qayb ka noqdaan aan ugu faa'iiday doono haddii ilaahay idmo Ee, waxaa kalentoo jiri doona barnaamijyo aad u fara badan ee dhallinyaradan ay ka faa'iidaysan doonaan inta badan waxaa magaalada jowhar ku sugan dhalinyaro waxbarashadooda ay gaarsiisan tahay ilaa heer jaamacadeed kuwa oo aan helin fursadihii shaqo daadadka fatahaadaha webiga shabeelle ayaa baabi'iyey wax soo saarkii beeraha ee deegaanada gobolkan shabeellaha dhexe wariyaha iyaga cabdiweli axmed hilowle ayaa warbixintan inoo sii ambaqaadaya daadadkii ka dhashay fatahaadaha webiga shabeelle ee buqda baariya ayaa saameyn lexad leh waxa ay ku yeesheen tuulooyin dhowr ah oo hoos yimaada magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle gudoomiyaha tuulada bayaxaaw nuux aadan oo aan khadka telefoonka ku waraysanay ayaa sheegay in biyaha fatahaadda ay cagta mariyeen in ka badan dhulbeereed gaaraya boqol hektar oo ku beernaa dalagyada nuucyadiisa kala duwan dhulkii maanta quraxsan laga jiray ay biyihii soo baxay tuulada baarey ayaa saameyn aad u balaaran noogu jeesteen beerihii hadda maanta maanta la makiineeyey daladii kala duwanaayay oo galeyda kubeerneed iyo digirta dhul hadda oo maadaama maanta xataa bariiska lagu tacbay biyahaasaa taagay dhulka hadda baaxidiisa oo galeyda dalada kala duwanaay ku beernaay waa boqol hektarka aad ahay oo tacabta marka waad ujeedaan marka biyahaas biyo awood leh waaye tuulada baarey kasoo baxday mana hayn awood hadda maadaama aan ka horno iyo baaxideeda aad iyo aad u ballaaran waaye cid hadda ka hortagi kartana ma laha noox ayaa carabka ku adkeeyey in daadadka fatahaadda webiga ay tuulada bayxaaw ka godoomiyeen dhinaca qoraxsimeed isagoona mas-uuliyiinta gobolka iyo kan hirshabel ka codsaday in ay gurmad gaarsiiyaan dadka uu saameeyey fatahaadda dhanka oraxsan godoona ada jirnaay meela hadda oo uga tageen egal horo markii aan inta xoogaa dhibaata badan aan ku aragna ama jidka oo bari oo naga go-aan aada qoraxsanaan ka bixin muyg xaggeedaan ka geli jirnay hadda dhinaci oo dhan waa kasoo go-onay wadadan baritaan oo furan hadda marka cabduuliyo dhibaatadaasa maanta maanta oo ka jirto wax walbana waa ka warqabtiin deegaanada ama tuulooyinka wax in la sheegaayo ma jiraan dadkan dad masaakiin eh wax badan ninka qaarkiis beertii ama makiinadii maadaama wuxuu isuga fashtigo deen haddana beertaas biyahaas hadda soo galin oo bugaan hadda soo dabgalay haddana beertay waa ugu sijidaysaa marka dadkaas waxay u baahan yihiin kaalmo ilaaha kaalmo iskale inay dadkaas haddana markii beerahaas ay ka soo baxaan ay biyaha ka baxaan sidii lagu beer lahay ama sisimtii ama galeydii digirta ama dalagii kala dugunaay waxaan ugu baaqaynaa mas-uuliyiinta inay dadkaas wax u qabtaan inkastoo ay socoto dadaalo lagu xirayo boqda baarey haddana waxaa jiro tuulooyin dhowr ah oo qayladhaan ka muujiyey saameynta fatahaadaha webiga shabeelle ay ku yeesheen weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen idaacadda isna ee magaalada jowhar markana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarrifka iyo suuqyada ee warka habeennimo waatan wariyahayaga xaliima cali ibraahim oo inoo soo jeedisaa
dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar boqolka doolar waxaa suuqyada jowhar la kala sarfanayaa laba malyan shan boqol iyo sideetan kun oo shilinka soomaaliga tobanka litar saliid cadey waxaa suuqyada magaalada jowhar la kala iibsanayaa afar iyo toban doolar halka labaatanka litar la kala iibsanayo sideed iyo labaatan doolar kiilo baradho waxaa suuqyada magaalada jowhar la kala iibsanayaa afartan kun oo shilinka soomaaliga halka labadeeda kiilo uu marayo sideetan kun oo shilinka soomaaliga kartoon baasto dhaadheer waxa uu suuqyada magaalada jowhar marayaa toban doolar caanaha fresh gisa ciise waxa uu suuqyada magaalada jowhar ka marayaa saddex iyo toban doolar caanaha bahajan waxa uu marayaa asna saddex iyo toban doolar dhegeystayaal waanaga intaa xubinta sarifka iyo suuqyada ee warka habeenimo aan halkaas kaga gudubno dhegeystayaal xubinta sarifka iyo suuqada ee warka habeenimo markana akhbaaraadka dibadda magaalada melbourne ee dalka australia ayaa dib loogu celiyey xayiraadaha covid nteen kadib markii laga helay kiisas cusub dowladda australia ayaa xayiraada dib ugu celisay magaalada melbourne ee gobolka victoria kadib markii kiisas cusub ee covid nteen ah laga diiwaangeliyey saacado kala duwan sida lagu sheegay bayaanka xayiraadaha lagu shaaciyey amarka cusub ayaa lagu joojiyey isu imaatinka dadka tira ahaan ka badan shan ruux adkeynta xirashada marada afka iyo sanka daboosha ee faismaska loo yaqaano fogaan isku jirsiga bulshada iyo sidoo kale in la joojiyo goobaha dadku ku kulmaan shan iyo toban ruux oo cusub ayaa jirkooda laga helay covid nteen qofkii aan xiran marada afka ama sanka daboosha ee faismaska loo yaqaano waxaa la ganaaxi doonaa lacag dhan laba boqol oo doolarka maraykanka ah ciidamada booliska ayaa dabagal ku sameynaya dadka aan u hoggaansamin awaamiirtan waxaa muddo laba toddobaad ah dabagelaya booliska dalkaasi guud ahaan dalka australia waxaa ka diiwaan gashan soddon kun afartan iyo lix qof halka ay u dhinteen sagaal boqol iyo toban ruux sida ay diiwaangelisay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi maamulada gobollada ayaa la amray in ay sameeyaan dadaal looga hortegayo faafitaanka cudurka covid sagaal iyo toban warkii oo aad dhegaystayaal caawa kala socoteen idaacadda isna ee magaalada jowhar idinla socodsiinaya anigoo cabdiwaab cabdu maxamuud islamarkaana inoo farsameyn injineer zeki waa inageynta intaa warka warkiisa xeegu ku kulmi doonno innagoo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo ciddii warka nagasiigu waxay dib kaga daalacan kartaa websaytekeenna radio isnai dodesow